hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa faahfaahin dheeriah ka bixiyey qaabkii ay shalay wax uga dhaceen hoteelka maka al mukarama oo xisbigoodu ku lahaayeen siminaar soconayay muddo saddex casho ah kaasoo uu sheegay in ciidamo boolis ah oo ka tirsan dowladda federaalku ay ka horjoogsadeen runtii shalay annaga siminaar baa meesha ku lahayn saddex maalin socday shantii bisha bilowday ilaa toddobada inuu socdo oo qorshihiisa ahaa labadii maalino hore si caadi ayuu ku dhacay shalay oo ahayd maalintii gabagabada seminaarka iyo tababarka oon ku tababaraynay kaadirka dhallinyarada ah ee xisbiga wadajir lagu tababarayay arrimaha hogaanka iyo hufnaanta iyo demoqratisationka iyo saraynta sharciga iyo sida sharciyada xisbiga iyo dastuurkiisa u shaqeeyo shalay markii lasoo gaaray gunaanadkii aan warbaahinta aan wacnay ayaan waxaan ka war helnay in ciidamo dowladda ka tirsan oo booliska ah ay isku gadaameen hoteelkii aan ku qabanaynay barnaamijka ee maka almukarama afarta dhinac ee laga soo galo hoteelka ay xireen wax ka dhici kara meeshaan malena ay dheheen aan naloo sheegay marka ilaa hadda cid sababta loo xiray hoteelka sheegtay ma jirto oo dowladda ka tirsan sabab ay u xireen ma aysan sheegin marka dhacdadii dhacday shalay intaas ayay ahayd hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadajir ayaa sidoo kale sheegay in dhacdadii shalay ay kasii horreysay tallaabo kale oo bishii diseembar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay looga horjoogsaday kulan baroor diiqa oo ay muqdisho ku qaban lahaayeen xisbigooda waxaa ka mid ah in toddobiiy tobankii hadda bishii tagtay sanadkii hore ee disembar aan qaba rabnay ee baroordiiqdii wiilashii ku dhintay weerarkii la geystay sanadkii laba kun iyo toddobiiyo tobankii xisbiga xaruntiisa lasoo weeraray anigan lagu dhaawacay shan ruux oo kalena lagu dilay dad kalena ay ku dhaawacmeen oo maaragtay joogay xarunta runtii weerarkaas waa jiray inaan baroordiiqdii nalaka hor istaago xuskii dhallinyaradaas nalaka hor istaago oo magaalada dhanba loo xiray aad ogtihiin marka waxaa moodaa dowladda iyo madaxda hadda jirta inay ka dhigteen hadaf iyo taarget xisbiga wadajir runtii ciriiriga ay ku hayaan axsaabta siyaasadeed oo kalena waa badan yahay laakiin annaga waxaa moodaa si gooni ah inay naloo taarget garaystay runtii waa ayaan darro oo kusoo korortay soomaaliya dalkan wuxuu soomaali saddex qodob ee ku heshiisay ayuu ka mid ahaa nidaamka dimuqraadiga iyo midka federaalka ee awd qaybsiga lagu heshiiyey dhowr iyo toban sano ka hor nidaamkaas dimuqraadiga dadku inay xor ahaadaan fikirkooda ay dhiibtaan xisbiyada ay tartamaan madaxweyneha hadda talada haya saasuu ku yimid magaaladuu joogay madaxweynihii ka horreeyay uu dhaliili jiray xisbigiisa tayo ayuu haystay cid ka hor istaagtay ama tacaddi ku samaysana ma jirin dhinaca kale milkiilaha hotel maka almukarama guray xaaji xasan ayaa v o a u sheegay in iyagu ay hoteelka ka kireeyeen xisbiga muddo saddex cisho ah islamarkaana arrintaasi ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta wasaaradda amniga balse nasiib darro ay dhacday in hoteelka ay yimaadaan ciidamo boolisa kuwaasoo joojiyey siminaarkii halkaasi uga soconayay xisbiga wadajir waxaa ii yimid isbuuc hore kamaal guutaale oo ka tirsan xisbiga wadajir waxa uu sheegay inay rabaan inay qabtaan siminaar oo aan ahayn arrin siyaasadeed ay rabaan niman ardaya inay tababarasha ku siiyaan waxaan ku heshiinay in tababarkaas qabanayaan muddo sax maalmood ah annaga sharci ahaan markii shir la qabanayo ama wax walba ama siyaasada amaysan ahaan ogeysiinaan sina wasaaradda amniga annaga wasaaradda amniga waa u dirna ogeysiinta sabti iyo axad shirka waa qabsadeen nimankii siminaarka waa qabsadeen waa tagay waa fiirinaynay arday waxay baraayan ahayd shalay meelaan ka casuulnaa oo liidaa waxaa soo waca wiil dhaha ee booliiskan ka tirsanahay oo ileh shirkaas in la joojiyaa la raagurayo waxaan ku ihi shirkaas laba maalmood socday siminaar uu ahaa wax colaada iyo wax siyaasada iyo wax dowladda looga soo horjeedan maaha walaalow haddii khalad lagu soo sheegay anaa kuu sheegaayo maanta uu shirka ku egyahay saas la soco wiigu soo celi wuxuu ihi ilaa ilaa shirkadaa joojiso waay waxaan ku ihi aniga shatigaan qabaa nimanka meesha wax ku samaynayana waa xisbi aan markaas burbagaan iyo bacaada aan samaynaynin ardayba meesha wax ku barayo walaalow aniga ceeb ma dhihi kari sideed sac maalnimo dadaan qado u karsho raashin u karshay baxa wuxuu ilaa ilaa waa weenaya samaysa way hadna marka haddaa adigu u bareeraysa u bareer arin ma u bareeri karo iyaga askarta gudaha soo gashtay inaa shirki joojiyay intaas ka warqaba aniga mas-uuliyiinta wasaaradda amniga oo aan xiriir la samaynay si ay uga jawaabaan eedeymaha loo jeedinayo ayaanay noo suuro gelin inaan ku helno qadka taleefanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho